dhinaca ayax ah ayaa ka jirta deegaanka califooldheere deegaanka cali fooldheer waxa uu ka mid yahay deegaanada uu gaaray duulaanka ayaxa kaasoo baabi'iyey dalagyadii ay hadda beereen axmed nuur macalin oo ka mid ah ganacsatada deegaanka cali fooldheere ee hoos tagta degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa xili aan xiriiro la sameynay waxa uu faahfaahino ka bixiyey duulaanka anyaxa ee uu ku marayo qeybo ka mid ah deegaanada shabeellaha dhexe si gaar ah deegaanka cali fooldheere xili gelinkii dambe ee shalay oo tiradii ugu badneed ayaxa lagu arkay beeraha dhaca duleedka deegaanka cali fooldheere ee degmada mahadaay
markii aan kaaga warbixiyo deegaanka califooldheere iyo saameynta ayaxa oo ku leeyahay waxau soo gaaray maalintii shalay eeday ayuu soo gaaray deegaanka califooldheere asagoo ka socda dhinaca waqooyi degmada aadayabaan ceelbaraf xadley marka waxau dhammaan oo la kacay dalagii haddan la beeray iyo deegaanka sida sisinka sigidhkii misigadi galeydii yaanyadii tamaandhadii wax waliba waa la kacay marka haddana weli waa dul fadhiyaa oo intii yareeda laga celinayo lala xarbinayo ayuu hadda biriqsanayaa marka walaalka degmada mahadaay deegaankana waa soo gaaray beerahana deegaanka iyo beeruhu waa isleeyihiin beeruhu deegaanka waa saaran yihiin marka beeraha dhinac inta badan dhinaca dhaayiga ah oo iyo dhinaca xareeda bariga deegaanka califooldheere waa xareeda galbeedka deegaanka califooldheerena waxaa waaye dhaayiga marka beeraha dalaga cusub oo ku yiilay oo dalaga dhaayiga oo ku yiiloo soo koraayo haddan la tacbay oo la beeray galbeedka deegaanka ayay ahaayeen waana la haaday dhammaan geedihii deegaanka dhiftii deegaanka ma geedtalaaladii ama timiradii wixii deegaanka ku yiilna wuu xaalufiyey oo waxay noqdeen geedo cadaada buu ka dhigay marka geedihii buu xaganayaaba hadda dugaamadii iyo maqaayadihii waa dhex galay wadadii waa dhex fafadhiyaa waa xaalad xumaa ka jirta deegaanka cayfooldheer oo dhinaca dhinaca ayax ah wax hadda iska caabina oo saa'ida oo hadda lagala hortegi kara ma maba jiraan wax koryo hoos ku socdo adiga indhaha kaa dhifanayo kaa leexanay cirki aana u jeedin oo qoraxdiba kaa qariyay hoosa iyo dhulki iska degaayo wax celi karaba ma lahan marka dad oo yar waa jiraan oo laxar inay la xarbiyaan isku dayo walow mugi dambana iyo ku daaleen ay iska daayeen oo jaqfo iyo caagag iyo waxba loo gargaraacay kabacdina la celi waayey markii uu soo xoogeystay marka ilaa hadda degmada aaday baalow soo maro wahaa la leeyahay marka waanu na soo dhaafo dhinaca galbeedka ayuu noo soo dhaafay iyo koonfurta deegaanka califooldeer dhinaca degmada mahadaay waa ku sugan yahay waa ku sugan yahay sida shalay aroortii oo usoo gaaray ilaa maanta waa ku sugan yahay wax haddaan maalmahan inuu gudbi doonana noolama eka oo sababtoo ah degmada aadan yabaal iyo dhulkaasaa laga soo sheegow haayaa oo weli uu soo socdaa ilaa iyo axmed nuur oo sii hadlaya ayaa sheegay in gawaarida soo galo deegaanka ay dhibaato kala kulmaan xawaaraha uu ku socdo anyaxa kaasoo sababay in ay kaxayn waayaan gawaarida ka shaqeeya deegaankaasi muddo saacadaha xataa gaadiidka wadooyinka isticmaali waayey oo daakay ilaa iyo nuska saac ilaa iyo maanta todoba saac iyo bar oo maalmeed gaadiid wax socdo kale ama marka mootooyinka iyo darawaliintu waa wedi la-aayeen oo baalka xawligiisa ayaa indhaha ka dhifanayay marka xaaladda deegaanku waa xaalad oo dhinaca ayax ah ayaa ka jirta deegaanka califooldheere guud ahaan deegaanada hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa la daalaadhacayay la dagaalanka iyo iska caabinta ayaxa tirada badan ee uu soo duulaan tagay dalagyadii ay tacbeen dadka beeralayda ah oo la daalaadhacayay fatahaadihii uu ku dhuftay webiga shabeelle